xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka duhurnimo idaacadda star f m qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barasabka nairobi oo sheegay in la gudagelayo howlgal ka dhan ah dadka weli isticmaalaya bacaha balastikada faransis atuli oo sheegay in xasilooni darre ay keenayso dhaqaale xumo wasiirka arrimaha gudaha oo maanta dib ugu laabtay keynta shakahola wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo shir caalami ah oo qaybgalayo dalka switzerland intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa duhurnimo isniina taarikhdu waxa ay ku beegan tahay kowda bisha shanaad ee meey sanadka labada kun saddex iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan barasabka ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa maanta sheegay in bacahii balastikada ee markaasi alaabaha lagu qaadan jiray ee horey loo mamnuucay ay dib u soo laabteen taasina aan la aqbali karin waxa uu ka dhawaajiyey in toddobaadkan gudihiisa la gudageli doono howlgal lagu hubinayo in suuqyada caasimadda lagu isticmaalayo bacaha ay dowladda mamnuucday sannadkii labadii kun iyo toban iyo toddobadii dhinaca kale waxa uu sheegay in isbuucan gudihiisa la shaqaalaysiin doono shaqaalo dhowr ah oo ka shaqeeya nadaafadda caasimadda dalka ee nairobi hadalkan ayuu ka jeediyey xilli uu khudbad ka jeedinayey maalinta shaqaalaha adduunka oo uu goobjoob ka ahaa madaxweynaha dalka william ruuto maruu arrimahan ka hadlayey ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisa
tunaandika vijana elfu tatu mia tano ambao watakuja kusaidia kufagia Nairobi na kusafisha. Wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi tukiwa watoto ndio bado wanafanya leo, wamekuwa wachache na wamezeeka. So wiki hii ikienda kuisha vijana elfu tatu mia tano na akina mama wataandikwa kazi Nairobi hii, watusaidie na kazi hiyo. Jambo lingine, kwa sababu leo ni siku ya wafanyikazi, na nakushukuru kwa sababu najua kwa taifa lote unafanya. Nairobi tayari tuko na community health promoters ama CHVs 7460 Your Excellency, kila mwezi tarehe ishirini na saba Mpesa inatingika, wanapata pesa yao bila kuchelewa. Na nimeshukuru kwa sababu umesema as a national government unatuongezea elfu ingine mbili, so Wanairobi watakuwa wanapata elfu tano mia tano mia tano tunawalipia NHIF elfu tano tulisema pesa mfukoni. Asante sana.
farancis atuli madaxa ururka shaqaalaha ee kotu oo ka qayb galay xafladda xuska maalinta shaqaalaha ee lebadey oo la xuso kowda bisha shanaad ayaa ugu baaqay madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta inuu ka shaqeeyo nabadda xafladdan oo uu sidoo kale ka soo qaybgalay madaxweynaha dalka william ruuto ayaa lagu qabtay uhuru gardens ee magaalada nairobi atooli ayaa sheegay in maadaama uu madaxweynihii hore markaasi noqday howlgab looga baahan yahay inuusan ka qayb qaadanin arrimaha siyaasadda wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey in isaga iyo siyaasiyiin kale oo doorashadii hore taageerayey raila odinga mar hore looga digay inaysan gacan siinin azimiyo oo laga guulaysan karo waxa uu ka codsaday madaxweyne ruuto in raila odinga uu u raadiyo shaqo isagoo sheegay in dalka gudihiisa looga raadiyo ama xitaa midowda afrika because wewe ulikula kiapo, mtoto wa Kenyatta akakupatia ile panga mrefu ya kulinda nchi. Sasa tena anatoka hapo anarudi anasema, oh, sasa hii mambo ya Jubilee, labda hii election ilikuwa namna gani? Baba, angalia hapa. I said when you retire, your excellency, you must be a peacemaker. Huwezi kujishusha chini tena, you become an activist. So mtoto wa Kenyatta anataka awe peacemaker na yeye alifungia watu, huwezi kuingia State House, watu hawezi, watu yake ukuwapigia simu hawezi kuchukua. Sasa ukishashindwa, brothers and sisters, you accept it. I was with them huh? I know most of us, mimi Peter Kenneth, watu ambao tulikuwa huko, Maina Kamanda. Maina Kamanda alituonya mapema, vile mzee siku moja umuite kukuja naye chai, alionya sisi, akatuambia hii mtoto wa Kenyatta anapeleka jinji Ndoya na mimi kawaida naogopa kushindwa eh? Nikasema hii kama tunaenda Noya sisi tutafanya nini? Nikajikonsoli mwenyewe nikasema hapana, lakini Mudavadi yuko huko, kama kitaumana kwa ajili kwa Mudavadi sitaka appointment eh? Nitafika kwake usiku niseme maneno bwana, vile unaona hivi maneno imekuja mbaya. Lakini sasa sisi kurudi nyuma, kwanza kusema what is the end game of maandamano. I know Raila Amolo Odinga did a lot for this country. Hakuna mtu ila ajui. I'm prepared eh? and the president is here is prepared pamoja na deputy wake na prime minister waangalie, hata kama ni ile kazi yake ilikuwa ya kuangalia mabarabara ya Afrika ama uchairman mwingine hapa eh? tumtafutie mambo ya hapa ndani, na kila siku anapata opportunity ya kufungua mikutano asisukumwe sana na wale ambao kuna wengine huwezi kujua.
francis atuoli ayaa dhanka kale sheegay in ruuto uu azimiyo ka guulaystay maadaama uu yahay qof alla ka cabsi badan ya aina gani ha? na uwe na pesa za aina gani duniani ha? hasitaweza kama wewe sio mtu mcha Mungu kukupeleka mbinguni ama kukufaidi. Kwa hivyo ni nini itakayokusuia kuingia mbinguni kama unamjua Mungu? Na ndio wewe president ulitufanya hivyo, kwa ajili wewe ni mcha Mungu, ulitukanyaga mimi nikiwa mmoja wao masini ya campaigners wakati huo, si namna hivyo.
xogyaha guud ee dalladda ay ku midaysan yihiin ururada shaqaalaha ee dalka kotu francis atoli oo markaasi ka hadlayay maalinta shaqaalaha ayaa sheegay in mowduuca xuska maalinta ay tahay ha- waa markaasi haddii aan xasilooni siyaasadeed la helin uu dalka wajihi karo dhaqaalo xumo mister atwoli ayaa ka dhawaajiyey in xasiloolin la-aanta ay keeni karto in la awoodi waayo in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada mar uu ka hadlayay arrimaha mucaaradka ayuu sheegay inaan wakhtigan loo baahnayn dibadbaax dib u dhigi kara kobaca dhaqaalaha ee dalkani kenya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa maanta kenyaanka ku hogaamiyey munaasabadda shaqaalaha adduunka ama markaasi maalinta shaqaalaha adduunkaba xilli munaasabad maalintan lagu xuseeyey lagu qabtay waa beerta huru gardens ee nairobi madaxweyne ruuto ayaa hambalyo u diray dhammaan shaqaalaha dalka wuxuuna ku bogaadiyey shaqooyinka loo igmaday oo ay u hayaan qaranka Nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa katika siku hii ya Labor Day tarehe moja mwezi wa tano 2023 kuwashukuru wafanyikazi wote wa Kenya na vilevile kuwapongeza wafanyikazi wote wa taifa letu la Kenya nikisema happy Labor Day.
hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka ayaa ku baaqay in si wada jir ah loo wada shaqeeyo Nataka niwaambie viongozi walio hapa wa movement yetu ya labor, the labor movement leaders. Nataka viongozi hawa wote, nimekuja hapa katika sherehe hii ya kwanza ya Labor Day ili nikubaliane na nyinyi, tushirikiane, tufanye kazi pamoja kuwahudumia wafanyikazi wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele. Jameni, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Mimi niko tayari kushirikiana na nyinyi pamoja, tujumuike kushughulika na mahitaji na matakwa na yale mambo ambayo yatafaa wafanyikazi wa taifa letu la Kenya. Mimi nimewaambia hawa wadosi wote, mimi niko tayari kufanya kazi na wao. Karibuni wa- my friends, let's work together.
madaxweyne ruuto ayaa dhinaca kale uga mahadceliyey shaqaalaha waa sida weyn ay uga qayb qaateen doorashadii guud ee dalka ka dhacday sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii Nichukue nafasi hii kuwashukuru ninyi na Wakenya wote kwamba mwaka uliopita tarehe tisa mwezi wa nane sote tulienda kwa uchaguzi tukachaguana kwa njia ya amani, tukamaliza ukabila na tukaweka taifa letu katika ramani mpya ya kwamba Wakenya wanaweza kutimiza haki yao ya kikatiba ya uchaguzi kwa njia ya ungwana na kwa njia ya amani. Mimi nataka niwashukuru wafanyikazi wa Kenya wote kwa sababu ya kushiriki katika uchaguzi huo kwa njia iliyofaa. Pongezi na asanteni sana.
madaxweynaha dalka william ruuto oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu u mahadceliyey dhammaan kenyaankii soo doortay doorashadii aynu soo dhaafnay Nataka vile vile kwa njia ya kipekee na kwa heshima kubwa niwashukuru Wakenya, wengi wao wafanyikazi walionipatia nafasi kwa kura zenu na kwa maombi yenu niwe kiongozi wa taifa letu la Kenya wa tano. Nataka niwaambie asanteni sana.
haddii aan halkaasi u gudubno xaflamar- wararka ku saabsan xafladda maalinta shaqaalaha adduunka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka professor kethore kindiki ayaa maanta dib ugu laabtay ismaamulka kilifi waxuu halkaasi u gaaray si uu kormeer ugu sameeyo baaritaanada meydadka laga soo saaray keynta shakahola meydadka oo hadda tirada la diiwaangeliyey kor u dhaafaya boqol iyo toban ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin dhibanayaasha dadkii taabacsanaa baadariga paul mackenzie ndhenge oo ah aasaasaha kiniisadda good news international kaasoo lagu eedeeyey inuu kula taliyey dadkii ku xirnaa kiniisadiisa inay cuntada iyo biyaha ka afxirtaan oo ay dhintaan si ay ula kulmaan nabi ciise meydadka ayaa waxaa lagu samayn doonaa baaritaan qaliin waxaana hogaamin doona madaxa qalimada ee dowladda dor johnson odwor kaas oo ka dhici doona goobta meydadka lagu keediye ee malindi beerta jakama oo ay ku taallo keymaha shakahola ayaa tan iyo markii laga diiwaangeliyey dhacdooyinkan waxaa lagu soo rogay bandow soddon maalmood ah laga bilaabo maqhribka ilaa aroorti booliska ayaa sidoo kale tan iyo markaasi xiray afar iyo toban xubnood oo ka tirsan urur diimeedkan dhacdadan naxdinta leh ayaa tan iyo markaasi dhalisay falcelin taasoo ka timid xubno ka tirsan bulshada ama dadweynaha hogaamiyaasha diinta hoga- waa hogaamiyaasha siyaasadda iyadoo madaxweyne william ruuto uu ku dhawaaqay inuu magacaabi doono guddi cadaaladda oo baaritaan ku sameeya waxa uu ugu yeeray xasuuqii shakahola madaxweyne ruuto ayaa sheegay in guddiga laga sugayo in ay kiiska bilaabaan oo ay la xisaabtamaan cid kasta oo lagu helo dembi dhanka kale qeybo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka ayaa wacad ku maray in ay aqalka horgeyn doonaan hindise sharciyeed lagu xakamaynayo howlaha kiniisadaha ee dalka iyadoo loo marayo kudladda xildhibaanada katoliga sharci dejiyaashu waxay sheegeen in la gaaray wakhtigii kiniisadda la nidaamin lahaa si loo xaqiijiyo in la helo nidaam iyo weliba maamul wanaag
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo tanariva ka dhegayso star f m
ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ayaa howlgalamni xaqiijina ka sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka banaadir howlgalkan oo ay sameeyeen ururka new waran oo nabad sugidda soomaaliya ka tirsan ayaa looga gol lahaa sugidda amniga caasimadda ciidamada ayaa howlgalka si gaar ah uga sameeyey degmooyinka kaaraan yakshid warta nabadda iyo degmada boondheere kuwaasoo dadka shacabka ee ku nool ay dhibaato ku qabi jireen kooxaha ciyaal weerada iyo weliba kuwa burcadda oo teleefoonada ka dhaca ayaa qayb ka ahaa dhibaatooyinka ururka new waran ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa mid mid u baarayay baabuurta waddada maraysay iyo dadka shacabka ah qaar ka mid ah bulshada halkaasi ku dhaqan ayaa soo dhoweeyey howlgallada joogtada ah wax weynaa isbedelay sababtoo tahay ee, wax kale maahan ciidamo dhallinyaraha firfircoona la keenay oo aad u wanaagsan oo aan balwad lahayn ee, qof walbana u dhimrinaayo weliba xitaa waxaa kaloo kutusaysa isbedelkiin uu aad u weyn yahay oo ballaaran oo muuqdo Ee, annaga maamulka sibadka haddaannaha ciyaartooydii degmada yaksha deganeed qaarkood teleefanada laga qaadan jiray iyagoo guryahooda irdiisa fadhiyo iyagoo garoonka u sii socdo way ku dhib qabeen laakiin hadda alxamdulilah teleefanada albaabka bannaankiisa la fadhiyaan teleefanada jeebkay ku wataan garoommaday la aadaan ciidamadana waa ciidamo aad u wanaagsan weliba xitaa qofka markii la hadlaya ammaanka waa u xiran yahay waa ciidamada akhlaaq lahoo wanaagsan kalsooni buuxda waxaa muuqato boqolkiiba boqol waan rajeynaya intaba insha allah haddii inay dhammaystirto insha allah oo miisaanka dhuxushaan deganaha oo xaafadda carafaadaan qaantaa oo ka karsan tahay oo inkastoo aad ciidankan say u imaadeen magaalo horta ciyaar weerada wixii waa laga nastay wixii mindiyaasha qaadahayna oo dadka mindiyaasha qurufa jiran oo mobeelada qaadan jirta waa ka nasanay taleefanada naga qaadan karta waa laga nastay wax aad taleefan la qaadahaayo iyo waa yaraatay say ciidankan oo amniga u imaadeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaranka say u imaadeen waa laga nastay inta ka horeysa laakiin waxaa laga taagnaaya qaabta bilaahiya laga taagnaayay inkastoo wax qofkii windigu niclo niclo wata hadda lagama lexe jirno nicilyaha laga qaadaa ama asoo dhaawac u baxa gurigiisa aadaa Een, horta waa soco weynay Een, ganacsigayga toban iyo laba saacaa la xiri jiray haddana waa u jeedaa saddex saacay ku dhowdahay alaabtayda ma xaraysno meel walba waa iska fafadhinaa cabsi ma jirto gurigayga waa u lugeeyaa Een, midda kaloo noo dheerna waxaa waaye een, markaan bakaar ka soo adeegayna mootada markaan dhahna kaaraanaan rabnaa kaaraan a war kaaraan maa la degan yahay dad maa ku nool kaaraan ayna dhihi jireen ma fahamte marka een, ciidankan ama dharka madowla ama nuuca kaleentooda aadaan u hambaliyayhaynaa waana ku nasannay kaaraanna magacee yeelatay dadka hadda waxayba gaareenba inayna dhahaan war kaaraan amniyay naqata waxaan dhaha shala waanu caayaysay maanta cawri miya shala waa nagula caaya asaa la dhahay kaaraana kaaraan ha noo sheegina maanta waxay gaartay in nala dhaho war kaaraana war guryo nooga soo raadsha war kaaraan ka warrama war f waraan qaadanaa niicaygaan la cabsaaya markii hore hadda f waraan qaadanaa dahabkaa xidhannaa hadda isi isi u dhow xataa ma aha
dhanka kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen madaale ayaa ka hadlay sida ay u wajaheen la dagaalanka maandooryaha waxa uu xusay in qaabkii ugu wanaagsanayd ay u wajaheen inay la dagaalaan maandooryaha laga ka dhex jira gobolka banaadir
sideedaba qaabkeed u wajahday iyo maandooriye marka la yidhaahdo maxaa yeelay islaamkayna maqaasidu shareeca wax la yidhaahdo ayuu qabiyaa ama kuliyaat lkhamsa waxaa ka mid ah in la ilaaliyo nafta iyo caqliga maadaama marka caqliga in la la ilaaliyo eeda wax kastoo caqliga bedelayo waxaa la yidhahdaa waa maandooriye Een, xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ahaa beryahan culummadu ay daliilshanaysay oo dhallinyarada qaarkood soo soo dhigayaan baraha bulshada xadiidkii abi sacuud alkhudriyi man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi man marka la yidhaahdo cid kasta waa soo gelaysaa oo gabar ah oo wiil ah oo oday ah oo dhallinyaro ah cid walba man marka la yidhaahdo waa qof kasta ee arkaa la yidhaha munkar gacantiisa ha ku suuliyo haddii uusan awoodinna carabka ha ku suuliyo hadduusan awoodinna qalbiga inta ka kahdo ha ka tagaa layray kaasaana adcaful iimaan iimaan midka ugu liita ah idinku marka ma waxay idinla tahay man ra'aa minkum munkaran falyuqayiruu biyadii marka la yidhi maxaa idinla habboonaa laheed idinkoo booska madaalo joogtiin ee awoodda gacanta aad ku haysiin biyadihi arrintaas waxay keenta marka markaan arkay ubadkayni jiilkii soo koraayey ee mustaqbalka dalkan iyo aayihii dalkan ka tali lahaa in hadda la sii fasahaadinaayo markaan aragnaa waxaan go'aansannay inaan ficil aan muujino oo aan ka hor tagno muddo badan waxaan wadnay wacyigelin wasaaradda awqaafta arrimaha diinta gobolka banaadir iyo taliska booliiska intaba waxaan wadnay hay-adda nabad sugidda waxaan wadnay wacyigelin saan u hadlayno nu hadlayna markii dambe wuxuu inagu geysay inaan dul istaagno haddaan dul istaagnana wixii nala abboonayan samayna imisaa jeer ayaan jijibinay oo aan baalla ku haaqnay goobihii lagu gadaayay imisaa meel ayaan dul tagnay warshidihii lagu karinaayey oo ilaa iyo aniga iyo taliyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo kulli iyo ciidamada intaan israacnay balcad meel ka sokayso ayadoo dul lagu karinaayey waa soo baabi'inay soddon iyo kow jawaan oo xashiish ah ayaa inta la qabtaan dul istaagnaan gubnay oon badda geynoon ku gubnay intaasoo idil waxay ahayd bigjar ama digniin aan dirayno goobaha lagu isticmaalo waxay nala gaarta marka goobihii inaan isticmaalno mana ka hari doonno
sidoo kale taliyaha booliska ee gobolka banaadir gaashaanlasar mahdi cumar muumin ayaa bulshada weydiistay in lala soo wadaago haddii la arko askar balwad ku isticmaalaysa goobaha shaqada
maanduuriyaha horta saddex qaanadaan u kala saarnay marka koowaad qaanada kore nambarka ugu horeeya dadka lala diriraayo maanduuriya lagala dirirayo waa dadka ka ganacsada qofka ka ganacsada ee soo dhoofiya ee beeraha xashiishka fala ee maaragtay dalka dibadiisa kasoo qaada waxaa la isku duray cirbadaha qofkaasaa nambawarno ah anaga leanna kaasu lacag uu ka sameeya asagaa keena number two waxaa ah qofka sablaagareeya ee wada ee meelaha geeya meelaha lagu caba iska leh nambarka saddexaad waa qofka dhibanaha ah qofkan oo isticmaalaa oo nus doolarka ama doolarka uu soo xada ama soo xooga ama hoyis ay siisa ku isticmaalaya waa qof dhibana ah asagaasa nambarka saddexaad oo ugu yar marka ha u arkanin aan nambarkii saddexaad aadayno ulaynayne waa aadi doonaa kuwa la soo dego oo la xiray oo maxkamad la geyno waa arkaysaan insha allahu tacala laxukum haddaan usoo gudbo qodobka askarta fulinaysa inay isticmaalaan askari ka tirsan hay-adaha ammaanka booliiska xataa maahan hay-adaha ammaanka oo la ogolyahay inuu balwad isticmaalo isagoo shaqa ku jiraa ma jiro balwadda maanduuriyaha aslanba looma ogola kuwa qaarkood oo lala qaba tima xataa laftirkeeda looma ogola isagoo bulshada u dhex adeegaya inuu isticmaalo maanduuriyaha waxaanan idiin cadaynaa bulshadana waa la wadaagi doonaa xafiiskeena communicationka la wadaagi doonaa ramadaankii dabayaaqadiisii askariya loo tegay isagoon soomanayn oo balwad isticmaalaya automatically waxaa laga saaray ciidanka booliiska soomaaliyeed bulshadana waa la soo wadaagi doonaa dhowaan marka gelin in balwad la isticmaalo iyadoo shaqada qaranka la fulinaya haddaad aragtaana waa nala soo wadaagi kara
wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada soomaaliya doctor aadan ibraahim mawxirsi iyo wafdi khubaro oo uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada jeneva ee dalka switzerland wasiirkii wafdigiisa ayaa ka qaybgeli doona shirar caalami ah oo khuseeya kiimikooyinka iyo weliba sunta kala duwan ee saameynta ku yeelata caafimaadka aadanaha iyo weliba deegaanka shirka ama shirarka ay wasiirka iyo wafdigiisa ka qaybgeli doonaan ayaa waxaa ugu horeeya shirweynaha sixayaasha kow iyo tobanaad ee ahdiga rotterdam r c cop leven oo beri magaalada geneva ka furmi doona dhankaasi iyo caalamka haddii aanu eegno dagaal ayaa ka socda magaalada khartuum ee dalka suudaan iyadoo qaramada midoobay ay ka digayso in xaalad bani aadanimo oo daran ay ka dhici karto dalkaasi dagaalada halakeeyey dhinaca kale xoogaga militariga ee iska soo horjeeda ayaa midba midka kale ku eedeynaya jebinta xabadjoojinta lagu heshiiyey in la kordhiyo iyadoo iska horimaadkoodu khasaaraha geystay uu galay toddobaadkii saddexaad ciidamada ammaanka ee itoobiya ayaa xaddii sheegay inay xireen afartan iyo toddoba tuhmane kadib markii la dilay xubin ka tirsan xisbiga talada haya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed iyagoo ku eedeeyey in ay maleegayeen afgembiga maamulka girma yishtila oo ka mid ah madaxda xisbiga prosperity party axmarada ayaa ka mid ahaa shan qof oo lagu dilay weerar khamiistii dhacay siday sheegtay xukuumadda gobolka waqooyi ciidamada iskudhafka ah ee amniga iyo sirdoonka itoobiya ayaa sheegay in afartan iyo toddobada qof oo looga shakisan yahay argagixisnimo lagu xiray gobolka axmarada laguna helay hub bambooyin iyo qalab isgeersineed oo dhanka satellite-ka sida lagu sheegay bayaan uu daabacay warbaahinta dowladda ee e b c dilka girma waxaa fuliyey kuwan ciidamada xagjirka ah ayaa lagu daray war-saxaafadeedka iyadoo aan la sheegin taariikhda lasoo xiray bishii juune sanadkii labadi kun iyo sagaal iyo tobankii madaxii xukuumadda axmarada ambeju mekonen taliyihii ciidamada etoobiya sero mekonen iyo saraakiil kale ayaa lagu dilay weeraro lasoo agaasimay oo lagu tilmaamay isku day afgembi oo dhanka gobolka ah ugu dambeynna ciidamada cirka ee ukrain ayaa soo riday shan iyo toban ka mid ah toban iyo siddeed gantaal oo lagu soo riday magaalooyinka kiyev iyo weliba dimbro saacadihii hore ee isniinta sida uu sheegay militariga dalkaasi dhowr duulimaadyo ayaa laga baajiyey maanta garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee ugu weyn waddanka filibiin kadib cillad koronto oo soo wajahday ku dhowaad afartan duulimaad oo gudaha ah ayaa la baajiyey isniinta maanta kadib korontada oo ka baxday qeybta saddexaad ee garoonka manila sida ay bayaan ku sheegeen mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha uu waddankaasi ugu weyn shirkada korontada dalka filibiin ayaa sheegtay inay eegeyso sababta keentay cilada korontada ee ku timid garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee dalkaasi filibiin